inkastoo lagu guulaystay bakhtiinta dabkii xalay fiidkii ka kacay suuqa ganacsiga ugu weyne magaalada togwajaleh oo ah magaalo xuduudda somalilan iyo etoobiya ku taalla khabarada dhaqaalaha iyo ganacsataduna waxay magaaladan ula baxeen maadaama xudud dhaqaale ay tahay iyo ganacsi dekedda qallalan waxay xidhiidhisaa magaalada berbere ee marsada ah iyo ganacsiga u kala gooshaya dhinaca etoobiya suuqa gubtay waa suuqii ugu weynaa hawada aad qaadanayso hal mar ayay isbeddelaysaa waxaana ogsajiintu hal mar kaaga dhadhamaya oo ay isu beddelaysaa qiiq markaan gudaha u galay waxaa ishaydu ku dhacday huruunshowga dhulkii quruxda badnaa markaad u dhabba gasho una sii fiirsato sekadaha iyo meheradaha qaarkood weli dab ayaa hoosta ka sii kacaya waxaana laygu macneeyey huruunshowga hadhaaga ugu horraynba wiil dhallinyaro ah ayaa dul taagan qasnadii dhaqaalaha iyo dokumentigu ay aabbihii ugu kaydsanaayeen wejigiisa murugo ayaa ka muuqata walaal magacaa magaagu waa maxamed sakariye waxaan dul taaganay meheradaydii gubatay iyo lacagtaydii gubatay iyo qasnadaydii gubatay iyo maalkii iyo meheradaha horena hargeysa naga gubteen markaa xaaladda aad bay u adag tahay
adigu maxaad maxaad halka ku haysatay waxaan ku haysanay meherad laba meherood ba isku haysanay isku xiga mid waxay ahayd cabaayad iyo dhar dumar midna waxay ahayd dharkiyo kabo oo laba meherood isku dhigsan bay haya labadaba way naga gubteen labadiiba dee qadarta alla waan ku qanacsanay qadarta alla waan ku qanacsanay iminka waxaad dul taagan tahay qasnad gubatay ayaad dul taagan tahay oon kugu dulmid maxay ahayd qasnadani qasnada walaal baasaboorro iyo sharciyo iyo sharciyo iyo sharciyadii guriga ayaa ku jiray markaa iyo lacagtii wixiis loo sii gubatay iyo dahab weliba waxa lacago badan baa ku gubtay dee waxaan dadka islaamka ugu baaqaya inay aabahayna u soo duceeyaanoo dhiikarkii iyo macaan iyo waxle oo xaaladduna aad ugu adag tahay dee maalkiisii iyo marka halkan aanu taagannahay bay meheradu ahayd halkan aan taagannahay haddii qasnadan dul taaganna ba ahayd walaal
xalay miyaad joogta adugu xalay may wallahi anuu hargeysan ka soo baxay saddex bahood baan anu bahdayda hargeysan ahay aabbahay laba dumar halan ku qabaa dee saddexdaa reeroodba maxaa yeelay ayaa laga biil ayaa laga biilin jiray meesha
waxaan daymooday dhinacayga bidix waxaana ii muuqanaysaa hooyo wax aqoona uma lihi laakiin fahamkayga waxa iga muuqda halkii ay ku ganacsan jirtay oo ay bar ahaan garatay laakiinse wixii ay soo qaaddaaba waa xashiish iyo dambas mararka qaarna gacanta ayaa ugu hagaagaysa dhowr shay oo fayow ama dhinac ka gubtay xalimow jaamac xalimo adigu halkan ganacsatadaad ka mid ahayd haa maxaad lahayd halkan ku lahayd halkan waxaan ku lahay meeradaan bakhaarada haye waa kaa u gubtay waata imise bakhaar bay hayn ma bakhaarada waa fara badan yihiin dee halkan malaa lix baa ka gubtay adigu laakiin kanaad lahayd miyaad taagantay kaani waan lahaa iyo mahalkadoo maharad kale iyadnaa biyaha tii shiidkii tii kale wuxuu iska wada gubtay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah marka haddaad eedowen bal hadday suuqa dadka aan hore u arkin oo kale aad wax uga tilmaantid siduu u sharaxna suuqa waa suuqii weynaaye ganacsiga jilmadda weeyaan suuqii jilmadda weeyaa suuqani adigu intee laga bad ku ganacsanaysa halkan in badan imika meheradaadii ama meheradii dadka wax mauga bad waa kuwa waxaa la xagga jiraa ma jiro waa kuwa waa kuwaad arkayso waa hurushoobeen way horshoobeen waxba kama jira waa gartay maxaad dareemaysaa hooyo adigu dee alxamdulilah ilahina siina sugaynaa waa la iska heli nafaadana ku bixin waa gartay waa bakhaaradan wey bakhaarada imka la baktiin kari lahay oo midhan iyo iyo kuwanba waa hargeysan oo ku lahaayeen halkan oo ku lahay bas way gubteen way ku daayeen dee marka alxamdulilah shukri
ugu dambayn waxaa jiray suuqii jigjiga waa kii gubtay kii waahayna hargeysa wuu gubtay suuqyo kale oo dhulka soomaalida ku yaalla wuu gubteen dababkaas oo noqnoqonaya maxaa maxaa laga baran karaya hooyo wallaahi wax laga baran kara wax alluun baa laga arki karaa wax amar alla ku dhacay unbaa loo arki karaa waa waan taagnay waxbana kama qaban waxbaan kama qaban kari weyne xalay waad joogtay naa meel ka yimidna ma garanayno waxaad aragteen lusigoo ololkiyo baxayun baan aragnay oo nagu dhex taagna bartanaan taagnaaba mar waxbaan ka qaban kari weyne maxaan ka qaban aqaladana waa la wada xidhay waa laga wada tegay waa rawxay aqal walbana dee wuu qufulnaa adiga arkay albaabada say qufulnaayeen u tiirsan yihiin marka dee alxamdulilah shukri samirka samir ilaahay iska qaadaan maxaa hadda helayaa ilaahay unbaa bixiya artaa qadar malge alxamdulilah ha ilaahay unbaa keeni ilaahay markii horeba siiyun baa siina imika cawilka xagga ilaahay unbaa ka yimaadaan dee waa la iska heli fi haddayna dhiman boqol jeer baa laga soo kabtay laga soo kabtay gubasho laga soo kabtay ilaa tii dagaaladii alxamdulilah haddaan ka kabano warba umaan ahayna dhibina soo gaadhay markii hore imikana dhib la'aan banu aragnaa cagaf cagaf ayaa ku jirta meel aan aad iiga durugsanayn waxaana ay isku dayeysaa inay qashinka iyo hadhaaga jiingadaha leexiso durbaba waxaa ilaa iyo kubabka ay qooyey ama aan qarsoomayba dhiiqada iyo dhoobadii xalay biyihii lagu bakhtiinayey dabkan baaxaddooda halkaa waxaa iga muuqda taliyaha guud ee ciidanka debdemiska somalilan sorheyagaas axmed sawaaxili sidii xalay ayaa isaga iyo ciidanka debdemisku ay siddeeddii fiidnimo ugu soo gurmadeen ayay weli u shaqaynayaan sida uu ii sheegay waxa ay ku guulaysteen ilaa labadii habeennimo ee xalay inay dabka bakhtiyaan ancag kulle aad iyo aad baad u mahadsan tahay xalayto siddeeddii markay ahayd baa naloo sheegay inuu dab weyni uu ka jiro maxaa la idhahdaa wajaale oo ka awood oo ka awood badan ciidankeenna ciidanka wajaale noo degan marka waxaanu samaynay ciidanka boora baan u soo saarnay ciidanka gabiile baan u soo saarnay ciidankii hargeysaan u soo saarnay marka siddeed gaadhi baan ku nimid waxaana taraxaya laba gaadhioo kasoo ka soo gudbay deegaanka soomaalida marka ilaahay mahaddii dabku aad buu weynaa baaxadiisa waa adiga arkay intuu gubay marka boqolkiiba siddeetan waanu nabadgelinay boqolkiiba siddeetan waanu nabadgelinay boqolkiiba labaatankana waxay ku xumaadeen iminka labada guri berenda berenda isku haystaa dabku marka waxa la yidhahdo gudbin buu isu gudbinaya maqsiinka kaas hortee marku gubto oo beri isku xidha kuwa kale waxaa kuleelkii baa raacaya marka connection baa gudbin baa la yidhahdaa marka dadweynaha waxaan kula talinaya in leysa wiileen waxa dhabaa jira duruus maxaanu ka baranay dabaabkii hore maaha inaan noqonno maalooba dab isku mid inuuna gubo khasaare geysto marka waa dabkii saddexaad ama afaraad washay ka dhacay waxaan leeyahay waa in duruus ka qaataan iminkana sistem baa loo yeeli doonaa looma ogolaana berendayaasha maxaa la yidhahdaa xidhan looma ogolaa bacadaha cidhiidriga waxaan rabnaa inaanu furanno waddo aanu marno inay dabkana goora soo sheegaan ugu dambayn baaxadda bogcaddan suuqan gubtay intee buu leeyahay cabirahaan
iminka cabir guudun baan ku sheegi karaa waa ilaa wuxuu ahaa ilaa ilaa lix iyo sideed lixdan sakedood ayuu ahaa marka toddoba sakedood baan ka gubtay intii kale waa nabadgelinay dabka ayaa ku soo noqnoqday sayladaha iyo suuqyada waaweyn ee dhulka soomaalida iyadoo laga xasuusto gubashada suuqii waaheene magaalada hargeysa laba sane ka hor iyo suuqii jigjiga ee isaguna dhowr bilood ka hor shuf beelay khadar maxamed cakule v o a wajaale